annagu dowladda federaalka soomaaliya meel ay uga shaqayso hurin colaada ma jirto laakiin waxaa la taaban karaa oo markhaatile meelo badan oon uga shaqaynay colaaddu inay danto marka wax doora iyo wax roola iyo wax simbasi xataa qalbiga kala jir ah oo dowladda soomaaliya ee federaalka ay u hayso colaadda meeshaasi ka jirta haba yaraata ma jirto walaalahaas waan ka codsanay waan kala shaqaynay horeyna waan uga shaqaynay bishii december heshiis beesha caalamkuna goobjoogka ee madaxda soomaaliya oo dhan goobjoog ay ka ahaayeen ayaa lagu heshiiyey magaalada gaalkacyo dhaqangelinta heshiiskaas unbaa dib nooga dhacay dhaqangelinta heshiiskaasi dib u dhiciisii ayaa keenay go-cashada mar dambe inay colaaddu soo cusboonaato ee wax cusboona waxaan rabaa kale midda kale dadka soomaaliya inaan u sheego colaadda gaalkacyo iyo mudug qarni ka badanay jirtaa shalay ma bilaaban dowladda galmudug iyo dowladda puntland lama bilaaban kasii horey jirtay heshiisyaa la garan janaal caydiid iyo kornel cabdulahi yuusuf madaxweyne cabdullahi yuusuf allah u naxariistay ay ka galeen waa la garanayaa kasii hor muxuu ahay lixdankii muxuu ahaa imaam cumar dowladda berigaa jirtay wafdiga ay u xil saartay oo gaalkacyo degay oo muddada nabadaynta ka shaqaynaya waa la garanaya colaada gaalkacyo qarni ka badanay soo jirtaahe shalay iyo daraad ma dhalan in la daaweeyo dabcan waa doo waa waajib dowladda saaran dowladda markaan leenahay ay ka mid yihiin muxuu ahay maamul goboleedyadaas laakiin colaaddu mid shalay dhalatana maaha dowladda federaalkana haba yaraatee door kuma laha laakiin furfurid iyo dejin iyo muxuu ahay kala saaris dadkaasi colaadooda yaro dhulka yarka a laysku haystana macnihiisu maahan colaadda soo jireenka waay wax keenta oo u baahan in muddo dheer si rasmi oo mas-uuliyadi ku jirto in loo dul istaago madaxda maamul goboleedyada waa laga yaabaa in ay doorkii ku habboonaay oo saxda ama juhdigii loo habbaan inay colaadda mid ka yihiin ma qabo inay ka shaqeeyaan ayagu ma qabo colaaddan colaad deegaamaysan oo muddo soo jirtay waaye madaxweynayaasha iyo dowladaha labada maamul inay hurinayaan ama ka shaqaynayaan marna anigu ma qabo meel ay ku muuqata colaad bulshada deegaanka u dhexaysa waaye laakiin inaan furfurno oon dejinno oon nabad ka abuurno oon ilaalino weliba nabadaas meesha laga waro waajibkana saaran waana ku tala jirnaa dhowaanna waa ti maxaanku yidhaahday madaxweynayaashu ay iskula soo ogolaadeen magaalada abudabi tallaab fiican waa hore loo qaaday haddana waa loo banaansan yahay in gaalkacay laysugu tago la dhaqangeliyo wixii la daaweeyo laakiin dowladda federaalk aadan door kuma laha dowlad goboleedyaduna waxaan aaminsanahay inaanay door ku lahayn laakiin colaad degaan ay tahay soo jireenna ah